wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa waxa ay ku qabatay shir looga hadlayay nidaamka horumarinta maalgashiga agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan iyo sidoo kale agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ayaa si wadajira waxay kaga warbixiyeen ahmiyadda uu leeyahay shirkani looga hadlayay nidaamka horumarinta maalgashiga in hiigsigii iyo himiladii ay wasaaraddu ka lahayd arrimaha maalgashiga shaqooyinkii lagu horumarin lahaa ay dhammaantoodba inoo diyaarsan yihiin qorshaha wasaaradda ee laba kun iyo shan iyo labaatanka qodobada ugu muhiimsan ee wasaaraddu ay qaban kartana aynu qorshayno qorshahani wuxuu ka kooban yahay waa lix iyo lixdan objective buu ka kooban yaho waaweyn oo ay kasii farcamayaan ilaa boqol iyo toddobaatan initiative ama activity oo aynu qorshaynay inaynu qabanno haddii ilaahay idmo sanadka waxaan ku kalsoonahay kartidiinna iyo aqoontiinna agaasima waaxidi ahaan waxaana rajaynayaa inaynu qaban doonno ilaahay inagu asturi doono waxaynaynu isku boorinaynaan isku dhiirinaynaa inay wasaaraddeenu noqoto wasaaradda wasaaradaha ugu waxqabadka fiican le biidni illaahi tacaala dadaalkeedana waynu gelin doonaa ahmiyadda uu qorshuhu leeyahay waxa weeye qorshuhu waa barbilowga aynu ka bilaabayno shaqadii waana qorshihii sanadlaha ahaa qorshayaashii kale ee strategic balaankii iyo sidan waaxda balaaninka aanu ka wada hadalnay waynu dib baynu revision baynu ku samayn doonaa dib baynu eegi doonaa shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano shaqaalaha wasaaradda iyo agaasimayaal ka tirsan wasaaradda horumarinta maalgashiga warshadaha maamulka somalilan